بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الواو wawdii fatakunu hiya wawdii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lirafci rafcigii ayay u ahaanaysaa fii mawdicayni laba boos dhexdoodii ayay uga ahaanaysaa fii jamci lmudakari labkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysaa jamcaasoo asaalimi badbaaday iyo wa fil asmaa'i asmaa'adii dhexdooda ay uga ahaanaysaa asmaadaasoo alkhamsati shanta ahayd wahiya asmaa'adana abuuka aabbaha waaye iyo wa akhuuka walaalka waaye iyo wa xamuuki naagihay dumaashigaadii waaye iyo wa fuuka afkaagi waaye iyo wa duumaanin maalka midkii u saaxiibka ahaa waaye waama alalifu alifti mia fatakunu hiya alifti waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lirafci rafcigay u ahaanaysaa fii tahniyati alasmaa'i asmaa'adii la labeeyay dhexdeeda ayay uga ahaanaysaa khaasatan gaar ahaan waay ayib musanif raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay horta waxaan kusoo dhex jirnay baabkii macrifatu calaamaati aqsaami licraab qaybta koowaad qismiga koowaad wuxuu ahaa rafcun rafcigii wuxuu leeyahay u dhahay musanifka calaamooyin lagu garanayo inuu meesha rafci ku jiro calaamooyinkiisina waa afar uu dhahay calaamada koowaad adamatu uu dhahay calaamada labaadna alwaaw ayuu dhahay calaamada saddexaadna alalif uu dhahay calaamada afaraadna waxa u dhahay annuunu haddaba waxaan soo qaadanay afartaasi calaamadood boosaskii degayaan hal calaamo boosaskeedii oo ah addammatu dammadii waxaan dhahnay si afar boosay degaysaa kow isi mufrad labo jamcu taksiir saddex jamcu lmu'anath asaalim afar ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay-on taas damadii boosaskeeda markii oo soo sheegay kadib haddana wuxuu rabaa inuu sheego damo maxaa ku xigay calaamooyinka waaw wawgii uu rabaa meeshii uu degaayo waa yahay waawgana waxaan dhahnay naa'ib way ama farac waay asalka damaday ahayday kow haddaba wuxuu leeyahay marka wa ama alwaaw waawkii fatakun waawdii dheh wa ama alwaaw waawdii fatakunu hiya waawdii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad waawdii waxay ahaanaysaa calaamad iyo sumad ayay ahaanaysaa talow yaa calaamad u tahay dee rafci ayuu ku dhahay rafci rafci lama arkaayo laakiin waxaa lagu garanayaa inuu meeshu joogo calaamo calaamooyinka lagu garanaya waxaa ka mid ah waaw ayaa ka mid ah waaw ayaa ka mid ah imise boos fii mawdicayni laba boos dhexdoodii ayay uga ahaanaysaa lirafci rafcihi ayaa calaamo u ahaanaysa lirafci rafcihi u ahaanaysaa fii mawdicayni laba boos dhexdoodii wa ama alwaaw waawdii fatakunu hiya waawdii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lirafci rafcigii ayaa u ahaanaysaa fii mawdicayni laba boos dhexdoodii ayay uga ahaanaysaa wawdan waxay calaamo u tahay rabca waxayna ugu noqonaysaa calaama laba boos bes ka badan ma aha laba lay u degaysaa laba boosa degaysaa labadaasi boos ayaa lagu barayaa weligaada haddaad aragto labadaasi boos way rafciisan yihiin haddii la rafcinayan waxaa lagu rafcinayaa waaw muxuu yahay midda koowaad fii jamci lmudakari labkii jamcihiisii dhexdiisa ay u ahaanaysaa waay jamc waan dhaqaanaa maxaa waaye wixii ka badan saddex saddex iyo wixii ka badana la yihahda jamc naxwo markii la joogo jamc waa la yihahdaa saddex iyo wixii ka badan hal waa soo qaadanaya hal haddii la rafcinaya maa lagu rafcinaa isim hadduu yahay bama waayo waa soo marnay waaya haddii laba noqon laba noqdona waa noo imaan doonaa hadda waxaan joognaa jamcaas dhowr jamcna waa soo marray soo ma fii jamci lmudakari marka jamc manihiis waa naqaanaa oo saddex iyo wixii ka badan waay almudakarna lab waay almu'anath aan soo marnay soo maa dhadiguu ahaa kii shalay soo marayn mudaraad kanna lab waay niman waay wax lab waay laga wada kan fii jamci lmudakari labkii jamciisii dhexdiisa uga ahaanaysa labkaas oo ma dhahaysa hee jamca waay jamca ka sifaynaysa jamcagaasoo assaalimi badbaaday isaga nibad galay muxuu ka badbaaday jijibiina isagana mufradkiisii ina jijibiyo hee ka badbaaday waa isaga waayahay booska koowaad booskaas waay idan haddaad aragto kelimadan waa jamcu mudakaru saalim waay aada aragto rafcana la joogo waxaa lagu rafcinayaa waaw waay waaw waxaa ka dambaynaya waawdaasi nuuna ka dambaynaya nuunkaasi wawda ku xigto ayaa lagu rafcinayaa wax badan aragti doona hadda laakiin tusaale ma samaynayno insha allah marka labaad allana gaarsi iyo wa fil asmaai asmaadii dhexdooda ayay uga ahaanaysaa waay asmaadaasoo alkhamsati shanta ahaayeen shantii magac alasmaa waa magacyaalo alkhamsatina shan le waaye shan magac la tarinaya waaye culamada qaar waxay ka dhigayaan lix qaarna waxay ka dhigayaan toddobo qaarna waxay ka dhigayaan siddeed hadda bilow aan joognaahe shan aska dheeday shantii isimaa la yidhahdaa shantaas waa la xafiday wax yar le waay asigaana kuu sheega weligaad meeshii aad ku aragto haddii la rafinaya waa leedahay waa waa lagu rafciye iyo wa fil asmaai asmaadii dhexdooda ay ugu ahaanaysaa asmaadaasoo alkhamsati shanta ahaayeen shantii isim waay oo shantii magac magaca waay wa hiya asmaau lkhamsa abuuka waay abuuka kaafka maxaa ka horeey waaw waawdaas waay hadda abuu way rafciisan tahay in rafciisan tahayna waxaa calaamo u ah wawda waay abuu maxaan dhahnay way rafciisan tahay aabay rafci war rafc wax la arkaayo ma aha hee inay rafciisan tahay waxaa daliil u amas calaamo ah waawda ku jirto waawdaas ku jirto yaa lagu garanaa way rafciisan tahay leedahay kaafka mudaaf ilahi iska yahay adi abuu intaasaa la rabaa hamsada iyo ba'da hee waawda ka dambayso kaafkana ka horreyso abuu waay wa hiya asmaau lkhamsada abuuka aabbahaagi waaye weligaa haddaad aragto abuuka hee waa rafcisan yahay abuu waawda ku jirto waay ha ka sheekeynin iyo wa akuuka walaalka waaye akuu haddaad aragtana waxaad leedahay waa rafcisan tahay rafciga awe rafci looma jeedo laakiin waxaa inuu rafci rafcisan tahay lagu garanayaa waawdaa leedahay wa akuuka niyaho walaalkaaga iyo wa xamuuki naag yahay dumaashigaadi hamuuki kaafkiisa waa la hoos dhigay ma jeeda culimada qaar waxay leeyihin hamuuka hamuuka markii la yidhahdo kaafka la kordhigo waxay noqonayaan ninka reer sodayaashiisii haddii la hoos dhigana naagta ninkeeda qaraabadiisa laga wadaa hamuuk saasa u badan yihiin jumhuurta laakiin inuu yahay ninka qaraabadiisii walaalkiisii iyo ilmadeertidiisii iyo dadkaas inay yihiin naagta ninkeeda dadkiis waay dumaashagaa waaye nin yahay ala leeyahay iyo waxamuunkii naag yahay dumaashagaagi waaye xamuu haddah way rafciisan tahay inay rafciisan tahay see ku garanaynaa rafcigii calaamadiisaa meesha taallo oo ah waaw iyo wafuuka afkaagi waaye afkaagi waaye kan waa afkaaga oo kale waay iyo wafuuka afkaaga wafuu way rafciisan tahay in rafciisan tahayna waa ku garanaynaa calaamadii rafcigii calaamooyinkiisii ka mid ah mid wax maxay tahayna waaw waay iyo waduu maalin maal kii uu saaxiibka ahaa waay duu maal mid maal badan u saaxiib ah weliba duu maalin maalkii u saaxiib u saaxiibka hagee keenay duuda bimacnaa saaxib ah iyo waduu maalin maalki kii u saaxiibka ahaa duu hadda waxaa waaye way rafciisan tahay in rafciisan tahayna waxaan ku garanaynaa rafcigii calaamadiisii ayaa saaran oo ah alwaaw waay calaamooyinkii lagu qoranayo booskii u degaysay waay iyo waduu maalin maalkii u saaxiibka ahaa wa ama alalifu fatakunu calaamatan lirafci buu dhahay calaamooyinka rafci lagu garanaayay afaray ahayn soo maha damma waa soo qaadanay waxay degaysay afar boos midda labaad maxay ahayday waaw waawgani haddas kii hadda soo qaadanay uu ahaa imise boosuu degayaa labo labadu maxay yihiin jamu dakaru saalim iyo ismaa lkhamsati maxaa ku xigay calaamooyinkii alif waa kana wa ama alalifu aliftii aliftii وأما الألف ألفت فتكون هي ألفت وحي هانيسا علامة علامة للرفع رفع أيو هانيسا في تثنية الأسماء magacyaalkii laba laga dhigay waay la labeeyey waxaan ula jeednaa laba laga dhigay waay laba isin magacyaalo oo laba laga dhigay waay laba qof magacoodii oo hal mar laiskula dhawaaqayo waaye adig maxaa lagu dhahaa cali kaas maxaa la dhahaa cali hal mar ku dhawaaq bar caliyaani hal mar laiskula dhawaayo laba mac waay soo ma saas kaan maxaa la dhahaa muxamed kaas maxaa la dhahaa maxaan dhahaynaa almuxamadaani hal mar laiskula dhawaaqay idan magacyaashii la labeeyey waxaa laga wadaa magacyaashii oo laba ahaa oo hal mar laiskula dhawaaqayay waaye ninkan waxaa la yidhahdaa zayd kanna zayd hal mar ku dhawaaq azaydani zaydani baya azaydani labadii zayd ninkan waa rajul ninkaasna rajul iskula dhawaaq arajulaani inta kale tusaale uma sameynayna kan laakin waxaa laga yaaba nocma isku fahamsiis keliya waay waayahay idan tatniyada hee bimacnaa masdar ayay u taallaa laakiin waxaa loola jeedaa isim mafcuul qaacido leedahay mar dambe hata mat hadda ma taabanayna naga dhaaf waxaa qorataan mar kale isku diidnayba waxaan leenahay marka wa ama alalifu alifti fatakunu hiya aliftii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad lirafci rafcigii ayay u ahaanaysaa imise boos halle maxaa way halkaasi fii tathniyati alasmaa'i asmaa'adii laba laga dhigay dhexdoodii way u ahaanaysaa asmaa'adii la labeeyey oo laba laga dhigay ee dhexdoodii ayay u ahaanaysaa maxaa la yidhahdaa hadda sida saana noo sheegay lakin maxa la yhahda magaceed muani la dhahaa muano muano waay fi taniyati asmaai fi muana asmaa'ina waa la dhihi karaa asmaadii laba laga dhigay waay muana la yhahda muano fi taniya fi taniyati asmaa'ina waa dhihi kartaa muanana waa dhihi kartaa khaasatan gaar ahaan muxuu la jeedaa gaar ahaan hal ley waay bas keligeeda leh maanaa wax kale lama jirto hal boos leh waay muthani la dhahaa marka waxaa lagu garanayaa muthanaha ee nuunna u dambeeyo nuunka iyo ee, nuunka waxaa ka horeeyo alif alifkaas ayaa lagu rafcinaya wixii lagu rafcinaya ali oo muthano kelimadan hadday rafciisan tahay muthano ay tahay waxaa lagu garanayaa alifaa lagu garanaya alif waay muthanahaas sheegayo alif waay alifkaas wuxuu u dhaheeyaa kelimada nuuna u dambeeya nuunka u dambe ayaa ka horeeya hadda maa markii aan tusaalinaynin tusaalenaynay maxaan dhahnay calyaani soo maa nuunka maxaa ka horeeyay alifkaas calyaani way rafiicsan tahay maxaa lagu rafciyey waxaa lagu rafciyey alifa lagu rafciyey zaydani mas'al zaydani way rafcsan tahay maxaa lagu rafciyey alif saas waay marka nuuna ugu dambeey mar walbo nuunkaas ugu dambeeyo alifka ka horeeyo ayaa lagu rafcinayaa waxaa nooga imaan doona dhammaantood bas ku su-aalayna kitaabka gudihiisba musanna noo imaan doona markaasa isweydiinayna oo kan maxaa waaye markaasaas dhahayna waama nuunu wallahu subxana wa taala aclam wabilahi towfiiq